laba marna aniga doorasho galay sanduuqaa leega adkaada raalli aan ku ahay marka saddexaadna haddii leega adkaada raalli aan ku noqonaa weli waxaan rabaa inaan xasuusiyo doorashadii la soo dhaafay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xildhibaanaa u tagay oo qaarkood inta fadhiyaan oo uu dhahay idoorta wuxuu ku tuhmayay inay gobolkan ka soo jeedaan wuxuu ku yidhi aniga markii lay doorto banaadir isteedaa hore ka magacaaba banaadir isteedaa hore ka suubina ku yidhi madaxweynayaashii uga horreeyey gobolkaana u dhasheen way ka baqaayeen maamulada qaara dhibaayay aniga haddaa ay doorataan gobolka banaadir banaadir isteedan ku dhawaaqaha ku yidhi madaxweynaha waxaan rabnaa halkaas ballan ha oofiyo kuwa kale xataa waa dulqaadaheenna marka gobolka banaadir dowladnimada dheera waxaa ilaaliya war waxaan dowladnimada la rabaa in la dhaho wixii ka soo baxna annagaale la yidhahdo meel kale loo leexiyo niman yahowna ma qabato shacabka gobolka banaadirna shacabka gobolka banaadirna ma qabato hal midoo dardaana leh oo xasuusin ah aan waxaan rabeenaa u sheego madaxweyneheenna iyo tiimkiisaba dadka gobolka banaadir intaan ka badan ma adkaysan karaan dadkana in laga dabageeyo ma fiicno sabar walba xuduudow leeyahay meelow ku egihuu leeyahay hadday dadka qaar idinkugu sheekaynayaan dadkaani magaaladaanay dhisteen inay duduntay diidayaan oo dhibkeeni ma karaan wax ma suubi karaan magaaladaanay sara ka dhisteen xooley yeesheen inay wax dumyaanay ka cararayaan haddii laydinkugu sheekeeyey magaaladan laba kun iyo sagaa iyo toddobadii dadkii joogoo dhan inta ka baxeen ay ceelasha biyaha tageen maxaa dhaha ciidamo etoobiyaan ah soo galay waxay go'aansadeen inay bixiyaan ilmahooda waxay geysteen ceelasha biyaha magaaladan waxay kula dagaalameen ciidamada etoobiyaanka ilaa markii ugu dambaysay ku guulaysteen inay ka saaraan waxaan rabaa inaan u sheega madaxweyneheena sharafta le tiimkiisa dadkan weli ceelasha biyaha waa bannaantaa waan aadi karaan yaan lagu kalifin shacabka beledkan joogo oo beledkan ku nool inay dhib ka shaqeeyaan mana ugu yeerayno magaalada hala burburiyo ma lihin dowladda hala hor yimaado ma lihin dagaal hala suubiyo ma lihin war xuquuqdeeray leeyihiin keliya ha helaana waa waxaan u taagannahay